maanta waxaan booqasha ku nimid dhismaha wasaaradda howlaha guud oo sihaabsame u socoto tani macnaheedu waxaa weeye itus itus iyo taabsi oo ahna in wax la qaban karo inaan wax qabsan karno aan tusno adduun weynaha in aan lagu tiirsanaan karin dad shisheeye ah soomaaliya markay isbahaystaan ay ga'amaha isqabstaan inay wax kasta ay samayn karaan iyo adduunka aan tusnay waa afar dhabaq oo wasaaraddan guud ahaaneed waxaa dayactiri ummadda soomaaliyeed ayaa dayactirtay asan qofna gacan shishay aan lug ku lahayn taas waxay tusinaysaa fikraddii madaxweyneha oo saliimka dalkaa dib u dhiso haddana waxaan bilaabi doonaa jididkii aan dayactiri doona ilah haddii udmad xiskaa u qabsaan ku dhisayno waayo waddankiina annaga haddaan u kacin qof kale u kacay ma ah ma jiro waxaan kugu waabinayaa wasaaradaha kale aygan siday sidaasoo kale inay u dhistaan wasaaradahoodii waxaan ogaa wasaaradda howlaha guud afar sano afar dawladada noo ballan qaadina inay noo dhisto ilaa haddeen wax noo yimidna ma arkin taasna waxaa noo tusinaysaa in wax gacan shisheeye ku jiro inaan lagu tiirsan karin waxaan ka codsanaya ummadda soomaaliyeed inay gacamaha isqabsadaan inay waddankooda dhistaan inay tustaan adduun weynaha inay soomaaliya ay sara kacday ay horna u soconayso wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatulla